waaidin salaamaya idaacadda qaranka soomaaliyeed raadiyo muqdisho iyo intii kale ee codkayga dhegaysanaysaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tan labaad tartanka israaseebka sadexi da-da saddex labaatan jirada ka yar ee qaaradda africa ayay ka qayb galeen xulka qarankeena waxaan aada ugu faraxsanahay diyaargarowga cayaaraha olombicada labada kun iyo labaatanka sida la wada ogsoon yahayna cayaarahana marna waa lugta hore iyo lugta dambe marna gurigaagaa lagu cayaaraa isreesaadkii soomaaliya waxay kusoo aaday ethoobia gurigooda markii hore lagu cayaaray haddana maanta waxay ahayd gurigeena labaad oo intii qaran burburka nagu dhacay oo jabuuti noosii ahayd ayaa lagu cayaaray marna waa naga badyan marna waa ka badinay waxaana muuqata horumar weyn samaynayo isboortiga soomaaliyeed aadan ugu faraxsanahay runtii xaaladda meelaha aan ka muuqanayno maanta waxaa jiri jirtay inaan meelna ka muuqan marka guriga kale lagu cayaarayo marna gurigaaga lagu cayaarayo labadabana la kasoo badin jiray hadda xitaa inta tartanka socda waxaa jira wadamo naga itaalkoon oo gurigoodana looga soo badiyey gurigii kalena looga badiyey way dadaaleen runtii xulka qarankeena xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta dadaalada ay sameynayeen annaga waa ku garab joognay waa ku diisa gelinaynay wasaarad ahaan qaabka iyo xulitaanka cayaar cayaartooyga fiican ee mateli kara qaranka soomaaliyeed si loo helo waadna ogtihiin hadeer markii ciyaarihii qordajoogta noo timid ciyaartooy lagala lagala baxay xulkii kooxdii noo timida kamid ah xulka hadda qaranka soomaaliyeed ee saddex laatan jirada ka yar matalaya waa ku faraxsannahay meesha aan soo gaarnay inaan gurigeenii oo jabuuti hadda noosii ah haddana ay kaga badino dalka ethoobiya way kasii fiicnaan lahayd maalin dhaweyd waad ogtihiin hadda haddii xarunta tuulada cayaaraha soomaaliyeed istaadi muqdisho oo kale ay diyaar noo ahaan lahaayeen ay haystaan inay dhulkoodii ku dheelaan dadkoodii ku dhex dheelaan taageeradii badnayd iyo dhiirigelin badan oo shacabka soomaaliyeed iada sportiga ay ku yeelaan waata wasiir marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soomaaliya inkastoo ay guulaysatay haddana guud ahaan tartanka way isaga hartay oo farqiga goolasha ayay ku haraysaa horay afar gool ayaa looga adkaaday marka isku celis goolasha waxay noqonaysaa afar iyo hal in ciyaartooyda soomaalida looga adkaada marka labada kulan la isku daro marka guushan maxay macnaha u sameyneysaa qaranka soomaaliya marka waxay macnaha u sameyneysaa inaan soo gaarnay meel aanan markii hore jiri jirin oo meel kastana loo kasoo badiyo oo aanan soo gaari jirin aan maanta joogna oon cidi dafiri karin marka marka waxaa afarba loo ka badi adeerna anaga ka warna haddii aan gurigeena dhexdiisa ku cayaari lahayn oo soomaaliya dhexdeeda oo muqdisho dhexdeeda lagu cayaari lahaa meeshaana afar ka dhalin na shan waan ka dhalin karnay dhiirigelin badan oo ay haystaan cayaartooydeenaa keeni lahayd haddana walaaleen reer jabuuti oo muddo dheer noo ahaa ayaan marka waxay u dhigantaa marna ka badinay marna inay naga badiyeen gooldigsiga iyo iyo isreereebkana guud ahaan qaaradaa lala wadaagaa ma aha afarta dhibcood in naloo tirinaayo wadamo kaley sii tirsanayaan oo isku aadi doono tiradaas marka taas waa wax iska dabiici ah oo xeerarkooda ku jirtaa wax anaga si gaara noo saameynaayo ma annaga waxaana saameynayo marna gurigoodiinaan kaga soo badinay dalka ethoobiya marna gurigeenii oo jabuuti ahaa aan kaga badinay marna ay nooga badiyeen horumarkaas baaxadda le ee isboortiga soomaaliyeed iyo ka muuqashada ma jiri jirin meelaha aan hadda ka muuqano runtii idinkuba waad ogtihiin dad da-yaroo isboortiga taageero u ahna waa tihiin waad ogtihiin dadka soomaaliyeed guda iyo dabadna way ogyihiin waataa wasiir marka dadku waxay isweydiinayaan waana ku faraxsanahay meesha maanta aan soo gaar waataa m wasiir marka dadku waxay isweydiinayaan soomaaliya hadda sida lala socday isbedel weyn ayaa ka jira xagga amniga iyo weliba horumarada isboortiga laba garoon oo waaweyn ayaa magaalada muqdisho ku yaal oo kale oo garoonka jaamacadaha iyo garoonka banaadir stadium marka maxay soomaaliya gurigeeda uga ciyaari weysay waa su-aal kaloo taagan maadaama muddo dheer ay ku ciyaareysa dalka jabuuti taa maxaa kaga jawaabaysaa taas waxaan kaga jawaabeynaa garoono caalami ah oo oo habeen iyo maalin lagu cayaaraa dalalkaas kale ka jira amni suganaa ka jiray amni darro badanaan qabnay muddadii intii qaran burburka nagu jiray soddon sano ku dhawaad ayay jabuuti guri labaad noo ahayd marka la bedelaayo hadda macalimiinta ajaaniibta ah oo tababaraysay ciyaaryahanadeena waxaan bilownay waxay ku tababari jireen jabuuti oo isla gurigii labaad noo ah hadda waxaan bilownay in ay soomaaliya gudaheeda ku tababaraan waxaa noogu xigaaya marka aan samaysano waxay rabaan ciyaartoydii inaad deegaan siiso waxay rabaan ciyaartoydii inaa amnigooda sugto gaadiidka aad ku qaadi lahayd aada u diyaariso goobti ay ku cayaari lahayd ma aha garoon keliya wax iswada watugaayo marka haddii allaha awooda la ogolaadana dawlad iyo iyo olombica iyo xiriiso intaba wasaarad ahaan waa waa waa u diyaar garoobeynaa waa taa wasiir marka waa taa wasiir waxaana ku weydiinaya wasiir marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka qaar ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagtaba ku dhaliila in ciyaartooyda aana laga soo wada xulin gobollada dalka oo dhan oo ciyaartooyda heerar kala duwan ee magaalada muqdisho oo keliya ay tartanada dibadda ay ka qayb galaan taasina ay keento guuldarrada soo gaarta arrintaas marka miyaysan saxayn
arrintaas haba yaraatee sax ma aha annaga waxa aan xaqiijinayno waxay ahayd dadka soomaaliyeed waxay soo baraarugaan marka ugu dambayso waa hubaa waxaa kamid ah tii under seventeenka oo semifinalka markay soo gaareen iyagoo aan weligeed soomaaliya heerkaas soo gaarin ayaa dadka soomaaliyeed guda iyo dibad lagu baraarugay xulitaanka ciyaartaydaas iyo qaabka lagu xiray wasaaradda goobjoogay u ahayd xiriirka waa ku ammaanan yahay damaanad qaad waalidka ayaana lagu bixiyey oo waa og yihiin mid gobol jooga iyo mid muqdisho jooga ciyaartooy gobollada laga keena ma ku jiraan wasiir ciyaartooy hadda baxay inta loo jooga dalka etoobiya oo la tarsanayay oo maanta jabuuti ku cayaarayay iska dhaaf guda iyo gobolada dalke qurba joogta ayaa kamid ah ciyaartooyda qurba joogta ah ayaa kamid ah marka howlaan lahaynin howraar wanaagsanaa la dhahaa waa taa wasiir hadda sidaa sheegtay oo kale waxaa jirtay ciyaartooy ciyaartooydaan ka horreeyay oo da-dooda ka hooseysa toddoba iyo toban sano jirada kuwaas oo guulo waaweyn ka soo hooyay ciyaarihii ay ka qayb galeen ee ka dhacay dalka burundi marka waxaa la sheegaa xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaaraha oo kaleeto in ciyaartooyda aanan gacanta lagu hayn laakiin markii tartan uu soo dhowaado oo kale lasoo aruuriyo marka maxaa diidaya ciyaartooyda in laga warqabo oo gacanta lagu haayo da- walbay isugu jiraan si tartan walba ciyaartooydiisa meel gaara loogu diyaariyo ayagoo diyaarsan oo sanado badan xariisnayn tartamada ay ka qayb galaan
su-aal ma ku weydiiya haddaad og tahay in wasaarad dowladda u wakiilatay ay jirto xiriir kubadda cagtana uu jiro mas-uuliyadda annagana saaranna ay tahay yaa diyaariyey dadka haddeer tartamada u safanayo yaa diyaariyey dadka soomaaliyeedna yaa la weydiiyey xiriirkaa diyaariyey juhdiyaa la geliyey guulahaasna ma imaadeen haddaan juhdi la gelin oon gacanta lagu haynin marka waa kugu celinaa howlaan lahaynin howraar wanaagsan iska dhaafa idinkan waa loo diyaar garoobay xiriirka iyo haddeer markii natiijada soo baxday iyo ilaa iyo hadda waxaan ka hadlaynaba soo dhaweyn iyo dhiirigelin in loo sameeyo